إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad xane loogu magac daray geedigii gurguurta guul masar gibadhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay dowladda federaalka ayaa warar iskhilaafsan saacada gudahood ka sheegtay heshiiskii uu xasan sheekh ethoobiya kula soo galay dalka turkiga bishan gudaheeda hay-adda lagu magacaabo i m f oo dhaqaale sii jirtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa sheegtay inay jara doonto dhaqaalaha دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tira madaafiica waxa ay ku garaaceen xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada buurhakaba ee gobolka baay madaafiicda ayaa ku howatay gudaha xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada etoobiyaanka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan dhanka gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxaa ka dhacay weerar dhabagal ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhageen ciidamada kenya iyo maleeshiyaad soomaaliya oo la socday weerarkaas ayaana waxaa ciidamadaas lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo kenyaati ah ayaa ku naf waayay weerarka kabiinka ah halka sidoo kalena ay afar kale ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid ah ay ahaayeen kenyaati halka midka kalena oo ka tirsanaa maleeshiyaad soomaali ah oo ay tababaratay dowladda kenya islamarkaana qayb ka ah dhibaatada ciidamada kenya ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka n f d weerarkan jidgalka ah ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaan lagu magacaabo walmareer oo hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta labaataxane loogu magac daray geedigii gurguurta guul masagibidhaclayn kuwaasoo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
waa qaybta labaad tixanaha cusub ee loogu magacdaray geedigii gurgurta guul misegebi dhaclayn oo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku falanqaynayso halka uu ku dambeeyey dagaalkii uu xasan sheekh ku dhawaaqay kuna sheegay in soomaaliya kaga ciribtiraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu filimku soo bandhigayaa bilowgii guluf dagaaleedka lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga oo ahaa agoosto labakunlabaiyolabaatanka xilligaas oo horjoogayaasha ciidamada iyo madaxda dowladda federaalka ay ballan qaadayaan in muddo kooban ay dalka uga tirtirayaan walaayaadka islaamiga ah shabaab waa ku aadnaa muslin iyo gaal ciddaan kaalmaysanin aan kaalmaysanne shabaab inaan gacan ku dhufannaan rabnaa ameerikaanaaba diyuuradu gaalahan warsanaynaagana kor taagane
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتقون تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda oo ay dusha sare ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ayaa la keenay deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug waxaa dhinaca kale duulaanka berber socday olol warbaahineed xooggan kaasoo lagu qarashgareeyey malaayiin dollar ujeedka laga leeyahana waxa uu ahaa in lagu gudbiyo muuqaal ka duwan xaqiiqada inta damiir diineed xambaarsanna lagu niyad jabiyo laakiin toddobaadyo kadib wax weliba way isbedeleen kadib markii xeryihii ay degeen askarta dowladda federaalka ay u daateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cado kibir ceel kooxle iyo sooman beero yabaal qaayib oo laba jeer ah burdaar nuur dugle hilowlagaab xawaadley duduncad iyo galcad ayaa martigeliyey weeraro waaweyn oo dhabarka looga jebiyey ciidamada dowladda federaalka filimka ayaana soo bandhigaya wax ka mida sida ay dagaaladaasi u dhaceen iyo natiijooyinkii ka dhashay marka laga yimaado boqolaalka askari ee lagu dilay dagaaladan waxay dowladda federaalka iyo maraykanku waayeen muddo saddex bilood ah saraakiishii lafdhabarta u ahaa duulaanka ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah xasan tuure abshir shataqey farxan qaroole cabdicasiis danab xasan indhool jamaal axmed iyo cilmi hagar ayaa ka mid noqday tobannaan saraakiil iyo horjoogayaal ku baxay weerarada ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
Major Hassan Tour killed last month by Al Shabaab.
sargaalkii lagu magacaabi jiray xasan tuure oo bishii la soo dhaafay ay dileen al-shabaab Having a guy like that, he's there one minute and gone the next.
waa arrin adag inaan weyno ninkan isaga ah waxayna la mid tahay inuu naga geeriyooday saaxiib aan isku fariiq nahay oo nagula jira safka ciidanka maraykanka marna kuma fakerin inaan sidaas dhaho sannadihii aan noolaa oo dhan waana niyajab weyn inaan weynay ninkaasi maadaama uu fashilmay gulufkii dagaalka sida la rabayna ay wax noqon waayeen wuxuu xasan sheikh warbaahinta la hor yimid hadal ay dad badani ku tilmaameen wax lagu maadaysto kaas oo ahaa inay bilaabayaan wejiga labaad ee dagaalka halka horaan aanay sheegin in gulufkooda uu wejiye leeyahay wuxuu saldhigtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasoo mar kale la isugu geeyey ciidamo la isku soo ururiyey ujeedkuna wuxuu markaan ahaa in ceelbuur iyo galhareeri gacanta lagu dhigo maamulka islaamiga ahna lagu bedelo mid dimuqraadi ah laakiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka ansaarta ah ee dagagalgaduud ayaa qaaday silsilado weeraro ah oo mar kale dhabarka looga jebiyey ciidamada dowladda federaalka ceelbacad daarunicma ruunirgood budbud masagawaa barujeed coosweyne ceel kooxle iyo meelo kale ayaa martigeliyey weeraro lagu dilay boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka weerarkii coos weyne ayaa ahaa midka dhabarka ka jebiyey wejiga labaad ee guluf dagaaleedka xasan sheikh uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ciidamadii dowladda federaalkana waxay noqdeen mid la dilo mid baxsada iyo mid geeri suga ah waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dila ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xa- xawaalo wara- wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham- ay- ay ku duugeen sawirro ay isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oy isku soo xidhxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxaa muxuu ahaay baraha baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badan oo ka mid a
si ka duwan malihii uu xasan shii qabay iyo rajadii uu naawilayey waxay xeryaha ciidamada dowladda federaalka isku beddeleen dekado durdur ah oo gaadiid dagaal iyo saanado hub ah ay ka soo daabushaan mujaahidiinta sidaba uu sheegaya sheekh axmed cumar abuucubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midow maxaakimta ilaa maanta aan joogno waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub iyo cabdibilayaal iyo gaadiidka gaashaaman intaba qalabkaas ugu badan waa qalabka uu iska lahaa maraykanka iyo turkida oo iyagu ay ku soo qalabeeyeen labada ciidan ee iyaga kala hoos tago sida ciidanka baagaraafta iyo ciidanka gorgor waxaa kaloo ilaahay noogu numceeyo oo ilaahay na tusay murtadiin badan iyo saraakiil dhiigooda dhex waran iyaga oo geedo yaryar ah madaxa kula jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabbadaan sidaa ninka arkayseen oo la odhan jiray xasan duurra oo kale kadib markay faan iyo gooddi kibir iyo isqaadqaad allana tabaaraka watacaala kibirkoodii isqaadqaadkoodii ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waxa bacaadkaas iyo dhagxaantaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waray
haddaba jabkii galcad iyo coos weyne kadib waa maxay tiirka uu maciin biday xasan sheekh ee uu doonaya inuu ku samatabaxo balse la dumay waxay mu'asasada alkataa'ib ku falanqaynaysaa xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii gurguurta guul mise gebi dhaclay dowladda federaalka ayaa warar iskhilaafsan saacada gudahood ka sheegtay heshiiskii oo xasan sheekh ethoobiya kula galay dalka turkiga bishan gudaheeda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi ayaa warar isburinaya ka sheegay heshiiskii ankara marka hore waxa uu si cad aadaha ugu rogay inay etoobiya u oggolaadeen badda cas waraysi uu siiyey warbaahinta sharqi ayaa waxa uu ku yidhi dariiqa ay etoobiya ka heli doonta badda cas waa marin ganacsiyo deked waxayna hostegi doontaa dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibaddu ma sheegin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan meesha etoobiya ka helayso marin badeedka badda cas maadaama dhul ballaaran uu ku teedin yahay warka fiq ayaa sii xoojiyey heshiiskii ankara ee etoobiya loogu oggolaaday in qayb laga siiyo badda soomaaliya balse saacado kadib hadalkan wuxuu fiqi ka laabtay warbaahintan wuxuuna u sheegay in si qaldan loo dhigay wuxuu yidhi waxaan si cad u beeninayaa sheegashada ah in etoobiya loo oggolaaday inay gasho badda cas sheegashooyinka aan salyo raad lahayn ayaa ka maqan wax as-aas ah hadalkaas wuxuu ku buriyey kiisii hore markay dadka soomaalidu ka cambaarayeen baraha bulshada qoraalkan uu fiqi ku daawacay bartiisa twitterka ayaa imaanaya iyadoo uu etoobiya ku eedeeyey inay ciidankeeda ka qayb qaateen dagaalkii doolow ka dhacay ee lagu jibiyey askarta dowladda federaalka waxaa kale uu hadalkan ku soo aadaya iyada oo madaxweynaha dowladda federaalka shalay gaaray magaalada asmara ee dalka eritreya waxaana xusid mudan in eritreya ay ka soo horjeedo heshiiskii ankara oo saameyn ku leh badda cas hay-adda lagu magacaabo i m f oo dhaqaale sii jirtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa sheegtay inay jaran doonto dhaqaalaha cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya hay-adda dhaqaalaha siida jirtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee magaceeda loo soo gaabiyo i m f ayaa waxay soo saartay go-aan ay ku sheegaysay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu shasheeyaha dalka ka dhisay ay ka jarani doonto dhaqaalihii ku taageeri jirtay xogaha qaar ee la helaya ayaa waxay sheegayaan in asbaabaha keenay in hay-addani ay jorto dhaqaalaha ay ka mid tahay in dowladda federaalka ee masuq maasuqaysay lacagii laga soo qaaday iyo khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya maamuladu shisheeyaha dalka ka dhisay iyo xukuumadda muqdisho go-aanka lacag jaritaanka ayaana waxay sheegtay hay-adda inay dhaqangelini doonto bilowga sanadka soo socday labada kun shan iyo labaatanka hay-addan ayaana waxaa la sheegay in dowladda federaalka ay ka taageeri jirtay dhanka maaliyadda iyadoona u fududeyn jirtay mashaariicda qaar xukuumadda xasan sheekh ayaana waxay haatan isku dayeysaa inay joojiso go-aanka hay-addani si kastaba maamulka villa soomaaliya iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxay haatan wajahayaan dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah iyagoona shardi looga dhigay inay heshiiyaan oo ay masuq maasuqa meesha ka saaraan maadaama asbaabaha ugu waaweyn ee lacagta looga jartay ay ka mid tahay masuq maasuq xatooya iyo khilaafaadka ka dhexeeya iyaga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waanagaynta